alxamdu لlh rb اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiin wlaa cudwana ila clى الظaalimiin slى اllah عlى nabiyina muxamad wعlى آlih وصaxbih wslma تsliima kahiira qala alxaafiظ الnawawiy raximah اllah baabu taxriimi sab اlamwaati bgayri xaqi wmaslaxaة sharciya wuxuu baab u yahay xarimista la xarimay dadka dhintay in la caayo bigayri xaqin xaqdarro lagu caayo wamaslaxatin sharciya iyo maslaxad sharci ah dan sharci ah la-aanteed wa huwa maslaxadda sharciga ah ee ataxdiiru waa in laga digaayo min aliqtidaa'i bihi in lagaga daydo fii bidcatihi bidcadiisa iyo wa fisqihi fisqigiisa iyo wanaxwi daalika waxyaabaha la midka ah yanii qofku mar hadduu dhinto in la caayaa ma bannaana sida axaadiidta aynu ku gaadhi doonno oo wax laga sheegaa arrintaasi maslaxad sharci ah inay keensanaysa mooyaane maslaxaddii sharciga ahaydna wuxuu ku fasiray tusaale ahaan qofkani faasiq buu ahaan jiray oo lagu yaqaanay fisqigiisaa dadka uga digaysaa ninkaasaa sidaa ahaan jiray oo waxaasaa ku dhacay sidiisii oo kale iska ilaaliya ama bidcooluu ahaan jiro qofkaasi bidcadaa iyo bidcadaasuu faafin jiray ama qori jiray ama aaminsanaa iska jira marka sidaa la leeyahay dee maslaxad sharcia ayaa ku jirta wa fiihi baabkan waxaa ku sugan alaayatu aayaddi iyo walaxaadiidu axaadiidtii asaabiqatu inoogu soo hormartay fi lbaabi qablah baabkii kan ka horeeyey aayaddaasina aayadda uu soo celcelinayo waladiina yu-duuna almu'miniina waalmu'minaat ee uu horena in badan usoo sheegay haddana uu dhowr jeer soo celin doono weeyi wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka rabbi wuxuu yihi laa tasubuu ha caayina alamwaata dadka dhintay ha caayina waaya fa innahum maxaa yeelay iyagu qad afdow way gaadheen ay wasaluu ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen oo khayra ama shara way gaadheenba rawaahu lbukhaari marka falaa faa'idata min sabihim caydooda wax faa'iide ah oo ku jirta ayaan jirinba xukunkii ee rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu caddeeyey oo ah inaanay bannaanayn dadka dhinta in la caayo cilladana wuu sheegay fa innahum qad afdow ilaa maa qadamuu cillo kalaa jirta oo loo diido axaadiidta qaar ay sheegayaan cilladaasi waxa weeye qofkii dhintay dee ehel buu lahaa ama dad uu dhalay ama ehel kale ayaa jiray markaa cayda had iyo jeer la caayaya xumaan lagu soo hadal qaadayaa dadka ay qaraabada ahaayeen ee uu ka dambeeya ayay dhib ku noqonaysaa oo aabbaha ama adeerka ama qofkii ehelka ahaa ee dhintay marka had iyo jeer halkan uu laga hadal hayo dee shaki mala inay taasi dadkii dhibhayso laa tasubu lamwaata fatu'du laxyaa xadiid kalaa sheegayay laakiin maslaxaddaa sharciga ah waxa weeye waa looga hadli karaa sidaa awgeed baynu arkaynaa ruwaaddii xadiidka iyadoo la jarxinaayo iyadoo laga yaabo boqolaal sano ka hor inay dhinteen qaarkood kumanaan kun sano ka hor ay dhinteen wakadalika ahlulbidaci iyagoo qaar badani wakhti aada iyo aada u horreeyey tegey oo rabbigood la kulmay ayaa haddana intaa laga hadlayaa laga digayaa sababtuna waxa weeye maslaxad sharciga ku jirta baabu nahyi cani liidaa'i wuxuu baab u yahay reebista la yska reebay cani liidaa'i dhibaataynta dadka muslimiinta la dhibaateeyo reebista la yska reebay ayuu baab u yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi waladiina kuwa yu-duuna dhibaaya almu'miniina waalmu'minaat ragga mu'miniinta ah iyo dumarka mu'minaadka ah bikayri maktasabuu waxay shaqaysteen kayrkii ku dhibaaya yacni waxaanay shaqaysan ku dhibaaya waqad ixtamaluu waxay kuwaasi xambaarteen oy tunka u riteen oy qaadeen buhtaanan wa ihman mubiina dhowr jeer baynu aayadda soo maray waanu soo celcelin doonaa waayo ilaahay jalla wacalaa wuxuu aayadda ku xarimay dadka muminiinta a rag iyo dumarba in xaqdarro lagu dhibo xaqdarro in lagu dhibo dhibtaasi dhankay doonto ha ka timaado intay doonto ha leegaato markaa shaki male waxyaabo fara badan dhib oo dhan bay koobsanaysa وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم qofka مسلمكaah معنhii كاamilkaa weeye المسلم الكاamل mن سلم المسلمuuنa مسلimiintu waa kay ka nabad galeen min لساaنihi carabkiisa iyo wadyadihi gacantiisaba afkiisiyo adinkiisaba waa ka laga nabad galay والمhaaجiru ka hijrooday ee maaragtay muhaajirka kaamilka ahina man hajara waa ka ka hijrooday maa naha allaahu canhu ilaahay wuxuu ka reebay marka muhaajirka dhab tahay waa kaa qofku hadduu waddanka gaalada ka tago oo waddanka muslimiinta tago hase yeeshe ee muxaramaadkii iyo xumaantii aanu ka tegin oonu ka hijroonin dee qofkaasi muhaajir ma aha dhab ah ama mid ay hijradiisu u dhammaystirantahy maaha waaya xadiidkan markaa horena waynu usoo aragnay muttafaqun calayh wacanhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama marka la leeyahay sideedaba almuslimna waa ka walaalihiisa muslimiinta a nabadgelinayo weeye laga nabadgalay wakadalika waa ka qofka hoggaansan ee sharciga ilaah iyo diintiisa u hoggaansan weeye wuxuu rasuulku yihi man axaba qofka jeclaada an yuzaxzaxa in laga fogeeyo o laga durkiyo cani naari naarta oo wayudkhala ljannata jannada la geliyo faltaatihi ha u timaada maniyatuhu geeridiisu wahuwa yu'minu billaahi walyowmi alaakhir isagoo ilaahay iyo maalinka dambe oo qiyaamaha ah rumaysan walyaati hawla yimaada ila naasi dadka aladii midka yuxibu uu jecel yahay an yu'taa ilayhi in loola yimaado rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku wariyey marka akhlaaqda wanaagsan ee dadka mu'miniinta la faraya waxaa ka mid ah dadka waxyaabaha fiican ee uu doonayo isaguba inay ula yimaadaan inuu isna dadka ula tago waayo shakina waxaanu ku jirin qof doonayo raalli ka ahi inuu inaanu jirin inay dadku dhibaato iyo iidaa ula yimaadaan dadku inay dhibaan ama xaqdarre ku adyadeeyaan qof raalli ka ama jeceli ma jiro sidaa haddii ay tahay qofku isaguna waa inaanu dadka adyad iyo dhibaato waxa weeye ula tegin saasaa macnuhu noqonaya qaala rawaahu muslimu wahuwa bacdu xadiidin طawiili sabaqa fii baabi طaacati wulaati اlumuuri xadiid dheer oo markaa inoogu soo hormaray baabkaa uu sheekhu sheegay barh ka mida weeye halkaasaad uga noqon doontaa waayahay marka rasuulku yihi salى اllahu alayhi wasalama qofka ha u timaado geeridiisu isagoo ilaahay iyo qiyaamaha rumaysanna macnuhu wuxuu noqonayaa waa inuu waxa weeyaan qofkii ku sugnaado waxa weeye iimaankaas iyo waxyaabaha uu keensanayo oo uu qof toosan noqdo oo had iyo jeer iimaanka iyo muqtadayaadkiisa laasimsan oo ku sugan oo ku toosan wuxuu la mid yahay hadalka rabbi uu yidhi oo kale walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun dadka ha ula yimaado wuxuu jecel yahay inay ula yimaadaan isaga waxa uu koobsanayaa mucaamalo fiican dadka inuu kula dhaqmo wax wanaagsan uu waxa weeyaan markaa ula yimaado wixii xun oo dhanna dadka uu ka ilaashado baabu nahyi can altabaaqudi waltaqaaطuci waltadaabur abwaabtani walaalayaal waa abwaab aada iyo aada u muhiima waxaanay markaa ku saabsan tahay dadka muslimiinta ahy xuquuqday isku leeyiin waxyaabaha la rabo inay iskula dhaqmaan iyo waxyaabaha ay tahay inay dhexdooda ka ilaaliyaan si waxa weeye adduunyadooda iyo aakhiradoodaba ay ugu hagaagto sidaa awgeed baa axaadiidtan iyo adiladan dadka muslimiinta ahi guud ahaan inay ku camalfalaan khayr badan baa runtii ugu sugan shar badanina uu ku gees maraya baabkanina wuxuu ku saabsan yahay reebista la yska raabay can itabaaqudi isu cadhoodka la ysu cadhoodo ee qulubta la yska naco iyo wa taqaatuci in la ysjaro iyo watadaaburi in waxa weeyaan laysu dhabar jeediyo o la kala jeedsado waayahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi inama almu'minuuna in kaleba maahe mu'miniintu ikhwatun walaalo weeye inama almu'minuuna in kaleba maahe mu'miniinta ayuunbaa ikhwatun walaalo ah mu'miniintu iyagaa walaalo ah iimaankaasi ayay ku walaaloobeen rumaynta ilaah iyo rasuulkiisa ay rumaysan yihiin ayaana waxa weeye isku xidhay marka dadka mu'miniinta ah iyagaa walaalo ah inamaa waa min adawaati alxasri ay wa min sha'ni alikhwati altawaasul waltawaadud waltasaawur mar hadday walaala yihiin dee arrinka walaalahana waxaa ka mida inay isxidhiidhiyaan oo ay isjeclaadaan oo isa ziyaartaan oo ay istaageeraan oo istaakuleeyaan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin markuu rabbi sifaynaayey dadka mu'miniinta ah yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti illaahu biqowmi yuxibuhum wayuxibuunahu adilatin cala almu'miniina baa ka horraysa kiina markaa ridoobee diintiisa ka noqdaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu keeni doonaa qoom isaguna wuu jecel yahay iyaguna jecel kuwaasoo adilatin cala almu'miniina dadka mu'miniintaa isu dhuldhigoo u tawaaduca oo aan iska kibrin acizatin cala alkaafiriina gaaladana ku adarag oon iyaga waxa weeyaan markaa iska sarraysiiyo oo ku adaga cadowgooda iyo khasmigooda wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi muxamedun muxamed nebi muxamed rasuulullaahi weeyi rasuulkii ilaahay weeyi waaladiina aamanuu waaladiina macahu kuwa maciisa ahina waa saxaabadii sharafta lahayde ashiddaa'u kuwa ku adag weeye calalkufaari gaalada ruxamaa'u baynahum dhexdoodana waa kuwa isu naxariisasho badan oo isu dabeecsan oo si wanaagsan oo furfuran oo qiimo badan oo lexejeclo badani ay ku dheehan tahay u wada dhaqma sidaa weeye safida sifadii saxaabada rasuulku sidaasay ahayd waana tilmaanta ilaahay jalla wacalaa dadka mu'miniinta uu ka doonayo raallidana kaga noqonayo weeye waayahay haddaba waxaa la doonayaa mu'miniintu inay walaalo noqdaan oo wixii walaalnimadu ay keensanaysay ay ku dadaalaan waxa walaalnimada dhaawacayana ay ka fogaadaan oo tabaaqudka iyo taqaaduc iyo tadaaburku ka mid yahay waayahay macnaha noocaasa aayaadka sheekhu uu soo arooriyo o laga qaadanaya وعn أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu hi lا تbغضوا ولا تxاasdوا ولا تdاabrوا ولا تقاطعوا kelimaadkaasi ama afعaaشhaasi dhammaantood taabaa ka xadfan waa min baabi xadفi إحdى الtaaئyn لتkفيif iyadoo dhawaqa la fududaynayo darteed baana loo xadfay laa تbاغضوا ay laa تتbاغضوا ha isu cadhoonina وlaa تxاasdوا وlaa تتxاasdوا ha isxaasidina xasadkuna baab gaara buu inoogu iman doonaa darsigeenna dhexdiisa insha allah walaa tadaabaruu ha isu dhabar jeedinina oo waxa weeye ha kale hijroonnina oo waxaa laga soo qaatay min an yuwalliya arajulu saaxibahu dubura qofku inuu qofka kale ee uu nacsan yahay ama uu diidan yahay dhabarka u jeediyo ha kaasina uu sii jeedsado kana sii jeedsado marka kuwo kale jeedsanaya ama isweydaaranaya oo aan isasalaam ahayn oo aan waxa weeye isu weji furnaanayn oon wada hadlahayn ha noqonina walaa taqaaacuu ha isna jarina ay walaa tataqaacuu wa kunuu waxaa noqotaan cibaad allahi yaa cibaad allahi addoomaha ilaahay oo ikhwaanan kuwa walaalaa noqda kuwa walaala ah noqda walaa yaxilu xalaalu maaha limuslimin qof muslimi an yahjura inuu ka hijroodo akhaahu walaalkii inuu ka hijroodo macnii uu salaami waayo salaanta ka qaadi waayo la hadli waayo akhaahu walaalkii fowqa halaaثin saddex maalmood wax ka badan muttafaqu calayhi xadiidkani walaalayaal cadiimka ah waxaa laga faa'iidaysanayaa muslimiinta in laga reebay arrimaha rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu diiday sababtu waxay tahay walaalnimada ilaahay walaalo ka dhigay walaal yihiin ayaa arrimahaasi ay dhaawacayaan oo meesha markaa waxa weeye ay ka saarayaan markaa si walaalnimadaasi ay u sugnaato oo ay midho wanaagsan u bixiso waa inay waxyaabaha cadaawadda iyo isnicista iyo dhibaatada sababaya waa inay iskaga fogaadaan oo iska ilaaliyaan waaya sidaa awgeed baa ilaahay jalla wacalaa dadka mu'miniinta wuxuu ka xarimay waxyaabaha isku diraya cadaawadda iyo baqdaaga dhex dhigaya sida khamrigii oo kale iyo waxyaabaha la midka ah inamaa yuriidu shayطaanu an yuqica baynakum alcadaawata walbaqda'a fi lkhamri wاlmaysir wayasudakum can dikri اllahi wacan الsalaa fahal antum muntahuun dadka muslimiinta ah inay isjeclaadaan oo ay waxa weeyaan markaa dhan u wada jeedsadaan oo ay isku xidhmaadaan isku xidhnaadaan oo istaakuleeyaanna waxay ka mid tahay waxyaabaha waaweyn nicmooyinka ilaahay bixiyay ka mid tahay maslaxad badan iyo khayr badan mid adduunyo mid aakhirabana uu ku jiro sidaa awgeed baa ilaahay dadkii mu'miniinta ahaa wuxuu ugu mano sheegtay inuu markaa quluubtoodii isu keenay oo isu soo dumiyey waadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana waayah waxaa kaloo xadiidka aynu ka faa'iidaysanaynaa qofka muslimkaa inaana xalaal u ahayn walaalkiisa kale muslimkaa saddexdaa yoom wax ka badan inuu ka hijroodo oo uu ka jeedsado oo uu hadalka iyo salaanta iyo ka xidho uma bannaana saddexdaasi laakiin way u bannaan tahay sababta saddexdaa loogu banneeyeyna waxa weeye wallahu aclam bay ahlulcilmigu yidhaahdeen lianna qofka bani aadamkii had iyo jeer markay cid isku dhacaan ama dadka markay isku dhacaan ama markuu cadhoodo xoogay dee uu yar boodayaa naftiisu way fogaanaysa marka waxoogay saddexdaasi waa inuu hee qofkii kusoo cadho bixi karo oo waxa weeyaan markaa necbaanshihii iyo wixii galay iyo boodadii uu kaga soo noqon karo weeye soo ma aragtid marka intaa waa loo furay laakiin wixii ka badan lama ogolo weeye mana bannaana waxaa kalood ogaataan baaraka allaahu fiikum arrinkaasi saddex aan laga badin karini waa markay qof labada qof isugu cadhoodaan ama isugu dhacaan arrin adduunyo ku saabsan daraaddii laakiin qofka haddii loo noco arrin diin ku saabsan daraaddii haddii loo noco tusaale ahaan waa saaxibu bidca bidcadaa darteed baa looga hijroonayaa ama waxa weeye fisqi iyo arrin sharciga khilaafsan buu ku dhacay oo in la edbiye darteed ama sharkiisa la yska ilaaliyaa looga hijroonayaa saddexdaa waa laga badin karaa wax dhibana ma laha bale abadi baa laga dhigi karaa ilaa inta uu ka soo noqonayo xumaanta bidcada iyo fisqiga ah ayaa laga hijroon karaa taana waxay ahlucilmigu u daliishadeen qisadii saddexdii nin aynu soo maray kacab ibnu maalik iyo labadiisii saaxiib ee ka hadhay jihaadkii fardulcaynka ahaa ee tabuuk waa tii konton maalmood laga hijrooday soo maaha saddex de way ka badan tahay wakadaalika adilo kale qudheeda waxa weeye waa laga qaadan karayaa marka ahlulcilmigu dhammaantood sidaasay markaa u sheegeen oo xadiidta ay isu waafajiyeen mar haddii liajli diin qofka looga hijroonayo loo nacaayo waxa weeye in alla inta uu xumaantaa ka soo noqonayo waa laga hijroon karaa sidaasoo kale qofku ilmihiisa ama waladkiisa oo kale ama xaaskiisa oo kale waxa weeye wuu ka hijroon karaa hadday arrin sameeyaan xumaan xun isagoo ku edbinaya oo edbin darteed u jeeda taana waxaa u daliila rasuulkeena sharaftali sala allahu alayhi wasalam dumarkiisii waa kii bil kaamila ka hijrooday soo maha isagoo waxa weeyaan markaa dee ta'diib uga jeeda marka calaa kulli xaal taasi taa weeyi waxaa kaloo a ogaataan oo aynu kusii daraynaa laa tabaaqadu markuu rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam ha isu cadhoonnina waa wixii maaragtay aan diin ku saabsanayn oo wixii diin ku saabsan waa la ysugu cadhoon karaa oo alxubu fi llahi iyo albugdu fi llaah wa awthaqu cura aliimaan soo maha marka waxa weeye qofku hadduu diinta ku xun yahay ama waxa weeye qof xagga diinta aada iyo aada ugu xun yahay ilaahay dartii baa loogu cadhoonaya arrinkaasina inuu xun yahay iska daayo wuxuu ka mid yahay waxyaabaha khayrka badan ee wanaagsan ayuu ka mid yahay laakiin waxa ay tahay in halkaa aada iyo aada la ysaga hubiyo qofkan ilaahay dartii inaad ugu cadhoonayso iyo in kale waa inaad aada isaga hubiso ama dee qof sharci ahaan u qaldan oo qalad la hubo ku dhacay ama ku jira inuu yahay waa inaad aada iyo aada isaga hubiso waxaad u noqotaa in sha allah xadiidkan markuu sharaxayo ibnu rajab alxambali raximahu llah kitaabkiisa qiimaha badan ee jaamic اlculuum walxikam laydha wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi tuftaxu waxa la furaa abwaabuljannati albaabada jannada yowma اlithnayni maalinta ithnaynta iyo walyowma alkhamiisi maalinta khamiista labadaa cisho ayaa wiigiiba la furaa wayukfaru waxaa loo dembi dhaafaa likulli cabdin addoon kaste oo laa yushriku billahi shay-an ilaahay aan xaqiisa cidna la wadaajin ilaa rajulan qof mooyaane kaanat ay ahaatay baynahu isaga iyo wa bayna akhiihi walaalkiisa muslimka dhexdiisa shaxnaa u cadaawad iyo urxumo qof isaga iyo walaalkii xumaan ay isu hayaan oo caloosha ay wax isugu hayaan mooyaane yah fa yuqaalu waxaa la odhanayaa andiruu u kaadiyo oo suga haadayni ay akhiru bay ka dhigan tahay bay yidhaha alcilmigu macneed waa saar andiruu haadayni labadaasi u kaadiya labadan u kaadiya xataa yastalixa ilaa ay ka heshiinayaan andiruu haadayni labadan u kaadiya xataa yastalixa ilaa ay ka heshiinayaan oo iyaga macni waxa weeye ha u dembi dhaafina rawaahu muslim wa fii riwaayati lahu riwaayad kaloo muslimka u sugan waxay ahayd tucradu lacmaalu acmaasha ayaa la bandhigaa ilaahay loo bandhigaa iyadoo marka horebana aan ka qarsoonayn fii kulli yowmi khamiisin wahnayni maalin kastoo khamiisa iyo maalin kasta oo isniina wadakara wuxuu sheegay muslimun muslim naxwahu kaa hore oo kale ayuu sheegay marka labadaa cishaa ilaahay acmaasha loo bandhigay waxaynu halkaa ka qaadanaynaa shirkigu xumaanta uu leeyahay iyo qofkii waxa weeye shirki ku sugan inaan loo dembi dhaafahayn waxaa kaleynu ka qaadanaynaa shaxnaaga ama uurxumada arrimaha adduunye ku saabsan ee dadka muslimiintaa dhex taallaa dhibta iyo xumaanta ay leedahay waxay keenaysaa xataa qofkii inaan loo dembi dhaafina karo taasi ayay keenaysaa waay jannadana uu saa kaga qado ayay keenaysaa sidaa awgeed baa qof kaste oo muslim ah oo qof kale oo muslima ama qaraabadiisa ha ahaado ama cid kaleba ha ahaadee arrin adduunyo ugu cadhaysan oo qalbiga wax ugu hayo darteed inuu waxa weeye iska saamxuu iska sii daayo ayaa waxa weeye la gudboon bale waajibku ah waaya baabu taxriimi اlxasadi wa huwa tamanii zawaali الnicmati can saaxibiha wuxuu baab u yahay xasadka waxa loo yaqaano xarimista la xarimay wa huwa xasadku tamanii zawaali الnicmati can saaxibiha waa in la tamaniyo nicmadu inay ka zuusho saaxiibkeed macnii qofka haya ilaahay siiye sawaaun ay mustawin waxa siman kaanat ahaatay ay hiya iyadu nicmata diinin nicmo diineed aw dunya ama nicmo adduunye ahaatay ah xasadku waa kaa qof ilaahay uu u nicmeeyey nicmo diineed ama nicmo adduunye uu u nicmeeyey inaad maaragtay tamanido aad doonto in waxa weeye laga qaado ama addoontid adiga inay kugu soo wareegto ama cid kale ku wareegto waayah bacdu ahli lcilmina waxabay ku tacriifiyeen xasadka tacriifkan ka sii khaasaysanoo waxay dhaahdaan waa karaahiyatu maa ancama allahu bihi cala alkhayr waa inaad karaahiyeysato od necbaysato nicmooyinka ilaahay dadka kale uu ugu nicmeeyey soo ma aragtid sida sheekh islaam raximah llahu uu ku tacriifiyey marka haddii aad qofka ilaahay jala wacalaa nicmada uu siiye tamanida in laga qaado alla ayaa ka qaada oo cid kala siiya nicmadaasi cilmi ha noqoto faham wanaagsan ha noqoto magac wanaagsan iyo jaah wanaagsan oo ilaahay siiye ha noqoto maal ha noqoto madaxnimo ha noqoto soo ma aragtid cibaado badnaan ha noqoto dadkoo ilaahay jala wacalaa uu maaragtay ammaan iyo qalbi wanaag u geliye ha noqoto oo had iyo jeer ammaanayo wax wanaagsan ka sheegay oo sumcad wanaagsan ilaahay jala wacalaa dadka dhexdooda uu ku siiye fasaaxa ha noqoto iyo aftahanimo iyo si wanaagsan wuxuu sheeg calaa kulli xaal ubad ha noqoto calaa kulli xaal nicmooyinkaa ilaahay dadka siiyey inaad tamanida in laga qaado wey had iyo jeerna qofka xaasidka ahi marka uu waxa weeye arrinkaasi qalbigiisa xasadkaa uu dadka xaasidaya uu ku yimaado wuxuu isku dayaa sidii waxa weeye xasadkaa qowl uu ugu muujin lahaa uu uga hadli lahaa ciddan uu xaasidayo ee uu u turi lahaa uu maaragtay waxa weeye u dhaleecayn lahaa ama ficilba uu ugu rogi lahaa ee waxa weeye u waxyeelayn lahaa qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi am yaxsuduuna annaas mise dadka waxay ku xaasidayaan calaa ma ataahum allahu ilaahay wuxuu siiyey min fadlihi fadligiisa am yaxsuduuna annaasa calaa ma ataahum allahu min fadlih aayaadkan ilaahay wuxuu ku ceebeeyey nimanka yahuudda la idhaahdo oo uu tilmaamay inay ku xaasidayaan ummadda muslimiinta ah ilaahay waxyiga uu u soo dejiyey nicmada islaamnimadu waafajiyey iyo rasuulka kariimka ah ee moxamed calayhi salaatu wasalaam uu usoo diray waayah marka nimanka yahuudda la idhaahdaa waa xaasidiin weeye xasadka xumaantiisay kutusaysaa inuu yahay cudurkii yahuudda wakadaalika waa cudurkii ibliis weeye oo ibliis waxa weeye nebi aadam calayhi salaam ayuu xaasiday ayuu markaa xaasiday xasadku waa arrin aada iyo aada u khatara وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن النبy صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu hi إyاكم والxasda waxaan idin kala digayaa idinka iyo xaasidnimada faإن الxasda maxaa yeele xasadku yaأkul wuxuu cunaa الxasanaati wanaagyada wuu cunaa kamaa تأkul الnaaru sida dabku u cunaa alxaطba xaabada aw qaal ama wuxuu hi alcushba cawska rawaahu abu dawuda abu dawud baa wariyey إyaakum mani uxadirkum weyi xadiikan sanadkiisa marka la eego waa daciif bay leeyihin ahlulcilmi shaahid kalena waa la sheegay isagana waxaa ku jira nin matruuka aa xadiidkani waa daciif weeye laakiin xaadiidta badan ee saxiixa ah ee tilmaamaysa xasadku xumaantu leeyahay iyo diidista laynoo diiday kadalika adilada qur'aaniga ayaa inagu filan oo xasadku waxa weeye waa khaslad iyo arrin aada iyo aada u xun weeyaan waaya baabu nahyi can اtajasusi watasamuci likalaami man yakrahu istimaaca wuxuu baab u yahay kanina reebista la yska raabe can اtajasusi isjaajuusista ama isbasaasista iyo watasamuci dhegaysiga dhegta loo dhiga ee la dhegadhegeeyo likalaami man cid hadalkeed ciddaasoo yakrahu necbaysanaysa istimaacahu qofkan dhegaysigiisa necbaysanaysa waayah tajasusku waa maxay waa albaxu can cawraati lmuslimiina wa macaayibihim wa tatabuci dalik waa in la baarhbaadho cawraadka dadka muslimiinta ah iyo ceebahooda oo la raacraaco si dee loogu ceebeeyo arrinka noocaasa waxa weeye dabadda loo soo dhigo waayah arrinka noocaasina ma banaana qaala allahu tacaala alla wuxuu ihi walaa tajasasuu walaa tajasasuu ha isbasaasina waxaa loo yaqaanaa tajasusna inta badan markaa sharka ayaa lagu idlaaqaa sida awgeed baa qofka had iyo jeer wax basaasa waxaa la ydhaha jaasuus baa la ydhaha jaasuus ayaa la ydhaahdaa markaa waxyaabaha idiin qarsoon iyo cawraadkiina waxba ha baadhbaadhin oo ha dabagelina weeyi qofku wixii uu muujistaa dee waa halkiisuu dadka la dhex yimaada laakiin waxyaabuhu qarsanaya iyo wixii markaa u qarsoon idinku waxa weeye waxba ha dabagelina waxaa laga soo reebay mooyaane wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana wa ihma mubiina aayaddanna dhibtii bay diidaysaa dadka muslimiinta xaqdarra in lagu dhibo tajasuska waxaa loo yaqaanaana shaki ma laha inuu yahay dhib qofkii markaa la dhibayo markaa qofka isagoon mutaysan haddii layska dabagalo oo uu kaadi qoyan kaa dhigi waayo dee waa mid markaa aan bannaanayn dhibna u geysanaysa wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi iyaakum waxaan idinka idinkiiyo waxaan idin kala digayaa wadanna danniga ama malaha xun ayaan idin kala digaya yani uxadirukum dan malahaasi uu sii waday faina danna maxaa yeelay malahu akdab alxadiid warka ka ugu beenta badan weeyi oo inta badan waxaa la yska maleeyey een xujada loo haynini wax waaqica ma aha ama xaqiiqada waafaqsan inta badan danigan markaa xadiidkan lagu diidaayo waxay ahlulcilmigu ku fasireen sida qurdubi oo kale iyo atuhmatu lati laa sababa laha kaman yatahimu bifaaxishati min gayri duhuuri muqtadiiha waa tuhunka aan sababa lahayn qofuun muslim ahoo wax dhibaato ahi aanu ka muuqan inaad waxa weeye iska mala xunuun ka malaysato oo tiraa kolley waa iska caynkaa kolley balaayuu faraa kula jiray soo ma aragtid waayah iyadoo arrinta noocaasa wax xujo ah iyo wax sababay aanay dee markaa jirin dannigan halkan laynoogu diidaya ma aha bay ahlulcilmigu yidhaahdeen dannigan dee haalibka ah ee axkaamta in badan oo ka mida ay ku dhisan tahay kii maaha ee waa kaa la sheegay ah tuhmada dadka layska tuhmo uun dadkaa weliba dee ahlulkhayrka ah ee wanaaggu ka muuqdo in layska tuhmo uun had iyo jeerna danigu halkaa kuma joogsado balaayo kalaa sii raacda oo ka dambaysa iyo in qofka wax loo ururiyo sidaa awgeed baa rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxyaabahan soo socda ayuu maaragtay waxa weeye kusii cadfay walaa taxasasuu ha isdabagelin oo ha isbaarhbaadhin oo walaa tajasasuu ha isjaasuusina walaa tanaafasuu adduunyadana ha ku tartamina walaa taxaasaduu ha isxaasidina walaa tabaaqaduu ha isu cadhoonina walaa tadaabaruu ha isu dhabar jeedinina wakunuu noqda cibaadallaahi addoomihii ilaahay oo ikhwaanan kuwa walaala ah kamaa amarakum sida ilaahay idin faray ee uu ilaahay u yidhi innama almu'minuuna ikhwa mu'miniintu iyagaa walaala ah waayo khabarba ha ahaadee dee waana bimacna alamri oo waa walaalee ha walaaloobaan weeyi almuslimu qofka muslimka ah ee akhulmuslimi muslimka walaalkii weeyi laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakhduluhu mana hoojiyo oo uma gargaari waayo walaa yaxqiruhu ma quursado oo ma xaqiro ataqwa alla kacabsiguna haahuna halkan weeye ataqwa haahuna wayushiiru wuxuu ishaarayey macnii abi hurayra wuxuu leeyahy radia allahu canhu wayushiiru rasuulku wuxuu tilmaamayey sala allahu calayhi wasalama markuu lahaa ataqwa haahuna ataqwa haahuna ilaa sadrihi laabtiisa bixasbi imri'in qof waxa ugu filan min ashari shar an yaxqira inuu liigo oo u quursado akhaahu lmuslima walaalkiisa muslimka kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun muslim kasta muslimka kale waxaa xaraamun xaraan ka ah damuhu wa cirduhu wamaaluhu in allaha ilaahayna laa yanduru ma eega ilaa ajsaadikum jidharhkiina walaa ilaa suwarikum iyo suurooyinkiina toona walaakin hayshee yanduru wuxuu eegaa ilaa quluubikum qalbiyadiina iyo wa acmaalikum camaladiina labadaasi ayuu eegaa wa fii riwaayati riwaayad kalena waxaa ku soo arooray laa taxaasaduu ha isxaasidina walaa tabaaqaduu walaa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tanaajashuu wa kunuu cibaad allahi ikhwaanan wa fii riwaayatin laa taqaaacuu walaa tadaabaruu walaa tabaaqaduu walaa taxaasaduu wa kunuu cibaad allahi ikhwaanan wa fii riwaayatin laa tahaajaruu walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin laa tahaajaruu ha kala hijroonina ay laa tatahaajaruu walaa yabic yaanu iibinin bacdukum barhkina calaa bayci bacdi mid kale iibkiisa yaanu iibin barh kale iibkiisa yaanu iibin oo aanu ka dulgelin iibka rawaahu muslimu bikuli hadihi riwaayaati muslim baa xadiidka riwaayaadkan oo dhan ku wariyey warawa lbukhaariyu bukhaarina uu wariyey akarahaa riwaayaadkan badideeda uu la wariyey isaguna weeye waa tahay waa tahay markii rasuulku sala allahu alayhi wasalama danigaasi uu markaa diiday ee uhi waan idinka digayaa ayuu waxyaabahan kalena raaciyey waayo daniga had iyo jeer waxaa ka dhasha taxasuskaa iyo tajasuska iyo waxyaabahaasi ayaa ka dhasha haddaba maxay ku kala duwan yihiin labadaa kelmadood walaa taxasasuu iyo walaa tajasasuu ayaa waxa weeyaan markaa inoo taalla bacdu ahli lcilmi waxay leeyihiin waa isku midba oo wax farqiga uma dhexeeyo wax farqiiba uma dhaxeeyo waayahay oo labaduba waxay sheegayaanuun in la baarhbaadho ayay sheegayaan ahlulcilmiga qaarkoodna waxay idhaahdeen farqibaa u dhaxeeyo way kala caamsan yihiin oo marka la idhaha walaa tajasasuu tajasusku wuxuu noqonayaa tatabucuhu liajli gayri inuu qofka ceebihiisa iyo maaragtay arrimihiisa hoose u raacraaco liajli gayrihi cid kale daraaddeed si uu warkiisa cid kale macnihi u gaadhsiiyo ugu raradee walaa taxasasu marka la idhaaha xa la akhriyana wuxuu noqonayaa tatabucuhu liajli nafsihi inuu isagu waxa weeyaan qofka ceebihiisii raacraaco isagoo isagu sidiisa u doonayo inuu ceebihiisiiyo godololooyinkiisa ogaado laakiin cid kale marka aan u doonahayn isagu sidiisa waxa weeye uu itixaamanoo sidiisa u doonaya aqwaal kalena way jirtaa ee sharaxa xadiidka ayaad insha allahu tacaala taalacan doontaa waay waxaa markaa laga soo reebayaa un bay ahlulcilmigu yidhaahdeen dee ciddii maaragtay dhibaato looga baqanayo ama dee wax lagu dareemo looga baqanayo naftiisa iyo dadka muslimiintaba inay hagardaamo ku wado ya tusaale ahaan dhibaato adag dadkii muslimiinta ahaa ay kusoo wado doonaysa inay kala jabiso ama weerar ku qaado ama waxa weeyaan maragta waxa weeyaan dhibaato kale ay samayso ama qaraxyo abaabusho ya ama siraha dadka muslimiinta gaalada ay u gudbiso adigu calaa kulli xaal ciddii dhibaato caynkaasa looga baqdo dee warkiisa waa la fiirin karaa ka ama telefoonkiisa hala dhegaysta ama si kaleba warka ha looga doonee qofka noocaasa waa laga digtoonaan karaa laakiin qofkii muslimka aha un waxba wax dhibaato a iyo wax shari aanay ka muuqan maya waaya danigaasi aynu sheegaynana waxaan laga malaysanahayn qofkii wax dhibaato isagana aanay ka muuqan laakiin qofka lagu yaqaano xumaanta ya isaga dee mala xun baa laga malaysanaya sida awgeed baa imaamu bukhaari markuu baab sheego ku saabsan daniga in la diiday oo xadiidkan iyo soo arooriyo haddana baab kaleu ku xigsiiyaay oo sheegaya dadka xun in la tuhmaysan karo oo iyaga waxa weeyaan markaa mala xun laga malaysan karo ayuu soo arooriyaa adiladiisana wuu sheegaa waaya markaa xadiidkanna waxyaabahaasoo dhan baa rasuulku inoogu diiday sala allahu calayhi wasalam waa in la yska ilaaliyo calaa kulli xaal mualifka marka loo noqdo asalka kitaabka riyaadu saalixiinka tasxiif baa ku dhacay xadiidkan lafdigiisa dambe oo waxaa inoo yaalla ina allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum waxaanu ilaahay eegeyn ajsaadda iyo suwarka ayaanu ilaahay eegeyn walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ayeeshe ilaahay wuxuu eegayaa quluubtiina iyo camaladiina xadiidka sidaasuu sax ku yahay laakiin tasxiifka ku dhacay waxa weeye walaa ilaa ina allaha laa yanduru ilaa ajsaadikum walaa ilaa suwarikum wa acmaalikum suwartiina iyo acmaashiinana eegi maayo walaakin yanduru ilaa quluubikum weliba ibnu callaanna sidaasuu ku sharaxay sidaa tasxiifka ah ee qaladka ayuu isaguna kusii sharaxay marka calaa kulli xaal sida saxda ahi waa sidaa hadda uu idinku yaallo weeye ilaahay jalla wacalaa dadka jidhkoodu ama ha qurux badnaada ama yaanu qurux badnaanee taa ma eegayo khalqiga ilaahayna dhammaantii waa xasan dadku siday u kala qurux badan yihiin u kala jidh wanaagsan yihiin taasi ilaahay agtiisa karaamo iyo sharaf kama leh ayeeshe ilaahay wuxuu eegaya dadka acmaashooda iyo quluubtooda marka qofka camal wanaagsan la imanaya oo ikhlaas iyo mutaabaco ku sifaysan qalbigiisuna wuu wanaagsan yahay ee wax wanaagsan qalbiga ku haysta kaasaa ilaahay agtiisa sharaf iyo karaamo ku leh ina akramakum cinda allaahi atqaakum sidaa awgeed baa waxaa dhici karta mid aada u jidh weyn oo aada u quwad weyn oo aada u qurux badan oo aada u haybad badan oo aada u xarago badan inuu ilaahay agtiisa ka wanaagsan yahay dadka markaa ka ugu foosha xuna mid aada iyo aada u fool xun hadduu doono aradan hadduu doono basiiradaysan ha yeeshee camal wanaagsan oo qalbi wanaagsan shaki ma laha qaala وعan mucaawiyaةa radي الlahu canhu qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslm waxaan maqlay rasuulka ilaahay yaquulu xaaluu leeyahay inaka adigu in itabacta haddii aada raacdo cawraati اlmuslimiina dadka muslimiinta cawraadkooda haddii aada raacdo afsadtahum waad fasahaadin aw kitaama waxaad sigi an tufsidahum inaad fasahaadiso oo quluubtooda aad fasahaadiso xadiiثu صaxiixu rawaahu abu dawuuda biisnaadi صaxiix waa yahay abu dawuud baa wariyey sanad saxiixuu ku wariyey sidaa sheekhu sheegay weeye waa xadiis saxiixa rasuulkeenuna sala allahu calayhi wasalama waxyaabaha maqan ayuu ka warrami jiray ee ilaahay jalla wacalaa uu ogeysiiyey markaa saxaabigii la odhan jiray mucaawiya ayuu la dardaarmayey waayo markaa madax buu marka waxa weeye noqon doonaa uu la dardaarmayey oo dadka siduu ula dhaqmaayo ama u maamul ayuu usii sheegay cawraadka dadka muslimiinta waxba in aan waxaweye raacraacin waayo taasi waxay keenaysaa inay kuu qalbi xumaadaan oo qalbigoodu fasahaado oo necbaansha iyo xumaan ay kuu qaadaan saxaabigaasina wuxuu ahaa saxaabi qiimo badan muddo dheer ayuu waxa weeye dadka muslimiinta ah oo labaataneeyo sano ah ayuu maamulayey waxa weeye si fiican oo qiimo leh ayaanu waxa weeyaan markaa u maamulayey si qiimo lahoo aada iyo aada u wanaagsan ayuu u maamulayo nin siyaasad wanaagsanoo maamul fiican ayuu ahaaba waxa weeye la yidhi saxaabi saxaabadii rasuulka ka mid ah oo sharaf lana wuu ahaa sidaa awgeed isaga iyo saxaabada kale toona in wax laga sheego ama la duraa aada laa yajuusu ya ikhwaan mid bannaan ma aha waxaana ahlulcilmigu idhaahdaan xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu ku intifaacayoo dardaarankaa uu rasuulku hore u sii siiyey aada iyo aad buu ugu intifaacay intii uu dadka muslimiinta u talinayay ama uu maamulayay wa can ibni mascuudin radia allahu canhu annahu utiya waxaa loo keenay birajuli nin oo faqiila lahu waxaa lagu yidhi haadaakani fulaanun hebel weeye taqduru way da-aysaa lixyatuhu garhkiisu khamran khamri ahaan bay la da-aysaa khamri baa ka da-aya garhkiisa garhkiisii buu khamri ka qoyay oo ka goboleeyay faqaala wuxuu ihi innaa anagu qad nuhiinaa waana laga reebay can itajasusi tajasuskaana laga reebay waxaa laga yaabaa inuu ujeedo aayadda qur-aanka ah ee ilaahay yihi walaa tajassasuu walaa yaktab bacdukum bacda walaakin ha yeeshee in yadhar ama rasuulkaba uu ka maqlay sala allahu calayhi wasalam axaadiidtan uu ku diiday walaakin ha yeeshee in yadhar lana haddii uu noo muuqdo shayun wax noo muuqdo na'khud bihi waanu ku qaban qofka wax muujistay oo yacnii wuxuu keensanayaanu ku qaban hadduu xad keensanayana xadkaanu ka jari waxa uu muujistay haddii tacsiir uu keensanayo tusaale ahaana waanu casiri doonaa xadiiثun xasan weeyo صaxiixuna rawaahu abu dawuuda biisnaadi calى shardi الbukhaariyi wa muslim xadiidku waa xadiid صaxiixa weeye markaana waa mawquuf xadiidku laakiin xukum ahaan waa marfuuco in tajasuska loo diiday ayuu sheegay ibnu mascuud radia allahu canhu wa ardaah qofkana wixii uu muujisto ayaa loo qabanayaa waay sidaa awgeed baa dadkan had iyo jeer wax basaasa ama wax dabagalgala hadduu sheegtu idhaahda hebel si qarsoodiyi waxyaabaha u sameeyaa waxa weeye laga aqbali maayo sheegashadiisaah ilaa uu waxa weeye waxan dee wax muuqda uu noqonayo baabu nahyi can suui danni bilmuslimiina min gayri daruuratin baabu nahyi reebista la yska reebay buu baabu yahay can suui danni malaha in lagu xumeeyo bilmuslimiina dadka muslimiinta min gayri daruuratin daruura la-aan iyadoo wax keensanaya aanu jirin in mala xunun qofkii laga malaysto ama muslimiintii ma banaana qaala allahu tacaala alla wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu duulka iimaanka laho ijtanibuu ka fogaada kaiiran in badan ka dheeraado min adanni malaha ka mida ina bacda adanni malaha barhkii imun dembi weeye waaya wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi iyaakum waxaan idinka digayaa wadanna malaha xun baan idinka digaya faina danna akdabu lxadiidi maxaa yeelay maluhu warka ugu beenta badan weeye muttafaqun calayh waanaynu markaa xadiidkii horeynu kusoo marray baabu taxriimi ixtiqaari lmuslimiina dadka muslimiinta in la xiqiro xarimista la xarimay ayuu baabu yahay qaala allahu tacaala alla wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu duulka iimaanka lahow laa yaskar iyaanu ku jees jeesin oo ku dheeldheelin qowmu rag min qowmin rag kale raggaasoo casaa an yakuunuu khayran minhum waxay mudan yihiin an yakuunuu inay noqdaan khayran minhum kuwa ka wanaagsan rag lagaba yaabo inay ka wanaagsan yihiin oo ilaahay ay uga dhow yihiin yaanay ku jees jeesin walaa nisaaun dumarna yaanay ku dheeldheelin min nisaain dumar casaa an yakuuna khayran minhun waxa weeye ay yihiin markaa laga yaabo inay yihiin kuwa mudan ama ay yihiin kuwa markaa mudan inay kaba khayr badan yihiin walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu bilalqaab walaa talmizuu anfusakum nafihiina ha ceebaynina ha isceebaynina wey oo nafihiina macnii barhkiinba barhka kale yaanu ceebayn walaa tanaabazuu ha isugu yeedhina bilalqaabi naanaysaha xunxunna ha isugu yeedhina sida faasiqow iyo wixii la mida biisa lismu magac waxa u xumaaday alfusuuqu faasiqnimada bacda aliimaani iimaanka dabadii haddii waxa weeye magac laysugu yeedho waxaa u xumaaday magac faasiqnimo iyo xumaan sheegaya iyadoo qofkii uu qof mu'mina noqday oo waxa weeye iimaanu la yimid dabadeed sida in faasiq lagu idha ama kaafir lagu idhaahdo ama waxyaabaha noocaas waman lam yatub qofka aan toobad keenina fa ulaa'ika kuwaasi hum udaalimuuna kuwa daalimiintaa weeye hadalladaa xunxun iyo naanaysaha xunxun iyo isxaqiraada iyo waxyaabaha ka toobad keena weeyo ilaahay uga noqda ciddaan ilaahay u noqonina waa mid daalim oo naftiisa dulmiya weeye waaya wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yihi weylun hog likulli humazatin wuxuu u sugnaaday likulli humazatin mid ceebayn badan dhammaantii oo lumaza yacnii waxa weeye xam badan ama durid badan bacdu ahlilcilmi waxay ku fasireen hamaaskuna inuu yahay ka qowlka dadka ku ceebeeya lamaaskuna uu yahay ka ficilka waxa weeye ku xaqira ee ku quursada ficilkiisa ama carabka ha soo saara ama indhaha sidaa ha isku ha uga birbiiqsiiya ama meel kaleba ha ku ishaaro wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi bixasbi imri'in qof waxa ugu filan min ashiri sharka an yaxqira inuu xaqiro akhaahu lmuslima rawaahu muslim waqad sabaqa qariiban bituulih wacan ibni mascuudin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi laa yadkhulu ljannata jannada ma galo man kaana fii qalbihi qalbigiisa cidda uu ku jiro mihqaalu daratin dhuuhi casa wax leego min kibrin kibri qaala rajulu nin baa yidhi ina rajula ninku yuxibu wuxuu jecel yahay an yakuuna thawbuhu xasanan wanacluhu xasanatan in maradiisuu qurux badnaato kabtiisuna qurux badnaato faqaala wuxu uhi in allaha ilaahay jamiilun weeye yuxibu ljamaala quruxdana wuu jecel yahay ee alkibru kibirka xun ee laysu diidan yahay bataru lxaqi xaqa waa in la maaragtay diido ha oo la riixo oo meesha laga saaro waqamtu naasi iyo dadka oo la quursado la xaqiro rawaahu muslim wamacnaa bataru lxaqina dafcuhu waa in la ducduuco xaqii la riixa weeye oo aan la ogolaanin waqamtuhuna ixtiqaaruhum dadka in la quursado la xaqira weeye waqad sabaqa bayaanuhu awdaxa min hada fii baabi lkibri halkaana waynu kusoo marnay wacan jundub bni cabdilaahi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama qaala rajulu nin baa wuxu uhi wallahi ilaahay baan ku dhaartay laa yakfir llahu ilaahay u dembi dhaafi maayo lifulaani ninka hebel la ydhaahdo faqaala allahu caza wajala ilaahay baa yidhi man da ladii keebaa yataallaa calaya iigu dhaaranaaye anlaa akfira lifulaani hebel inaana u dembi dhaafahayn inii anigu qad kafartu lahu waanu dembi dhaaf o axbatu camalaka adna camalkaagaan buriye rawaahu muslim muslim baa wariyey waayahay marka xadiid kale wuxuu sheegayaa ninkan yidhi ilaahay kuu dembi dhaafi maayo nin cibaado badan inuu ahaa kana nin macaasi badan inuu ahaa kolba odhan jiray ilaahay ka boqo ilaahay ka boqo dabeetana markii dambe intuu cadhooday uu hadalkan ku yidhi ma garata marka waxaa loo yaqaana ata'ali cala allah mid bannaan ma aha sideedabana ahlulcilmigu waxay idhaahdaan laa yudkhalu bayna allahi wa cibaadih ama wa bayna cibaadih ilaah iyo addoomihiisa lama dhex galo oo ilaa hebel naartuu geynayaa ama hebel jannaduu geynayaa daliil la-aan inaad iska tidhaahdo ama hebel ilaahay u dembi dhaafi maayo ama ilaahay wuu u dembi dhaafayaa arrinka noocaas waxa weeye waa mid khatartiisa le weeye waa mid he khatartiisa leh marka xadiidkan wuxuu sheekhu halkan ugu soo arooriyey ninkani markuu sidan lahaa ee uu lahaa wallahi ilaahay hebel u dembi dhaafi maayo ama ilaahay kuu dembi dhaafi maayo waxaa halkaa laga fahmayaa inuu ujeedo ixtiqaar oo dee xaqir ayuu leeyahay makfirada ilaahay inay ku soo gaadho waad ka liidataa ilaahay maaragtay kuu dembi dhaafiba maayo dee isagiibaa waxa weye arrintaasi qabsata baabu nahyi can idhaari shamaatati bilmuslimi wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay can idhaari shamaatati wiirsiga in la muujiyo bilmuslimi muslimka lagu wiirsanayo shamaatadu waxa weeyaan alfaraxu bimusiibati nazalat bimuslim qof muslima musiibo iyo dhibaato ku timi waa in lagu farxo weeye oo qof baa markaa muslima dhibaato ku timi kolkaasaa waxa weeye kii ku wiirsanaye uu farxaya arrintaasuu leeyahay arbal eega bar waxa qabsaday eega ya iyo wixii lamida ma banaana qaala allahu tacaala alla wuxu uhi inama almuminuuna ikhwa walaalnimaduna waxay keensanaysaa inaan la isku wiirsan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ina aladiina yuxibuuna kuwa jecel an tashiica alfaaxishatu xumaantu inay ku faafto fi ladiina aamanuu kuwa iimaan kale dhexdooda lahum waxay leeyihin cadaabun aliimun cadaabu xanuujinayay ku leeyihin fi dunya addunyada iyo walaakhirati aakhira oo adduunyadana xad baa laga jaraya aakhirana kii adkaabaa ilaahay u diyaari waay haddii markaa hadalka xun ee dadka muslimiinta laga odhanaya la diiday in waxa weeye la faafiyo ama kor loo qaado hee maxaad u malaynaysaa wiirsiga lagu wiirsanayana ha macnii dhibaato ku timi dadka muslimiinta in lagu farxo oo raynrayn iyo waxa weeye arrinta noocaasa farxad laga qaadaa iyaduna waa mid aan fiicnayn oo bannaanay wacan waathilata bni lasqaci radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam laa tudhira muujinin ashamaatata wiirsiga liakhiika walaalkaa oo musiiba ku dhacda aad ku wiirsato oo fa yarxamahu llah ilaahay isagaa u naxariisa wayabtaliika adna uu kugu imtixaamo musiibadaas oo kale yani ha samayn arrinka ayaanu ilaahay isagana ka cafiin oo aanu ka maaragta u naxariisan adna aanu kugu ibtilayne rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidku sidaasuu tirmidi yidhi laakiin xadiidku waa daciif weeye xadiidkan he waa xadiid daciifa laakiin wiirsigu dee sidiisaanu maaragtay u bannaanayn wa fi lbaabi xadiidu abi hurayrata asaabiqu fii baabi tajasusi kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraamun alxadiida akmali lxadiida xadiidkaana waa loo deliishanaya baabu taxriimi acni fi lansaabi haabitati fii daahiri sharci wuxuu baabu yahay xarimista la xarima in la duro nasabada athaabitati ku sugnaaday fii daahiri sharci daahirka sharciga oo daahirka sharciga wuxuu uga jeedaa haddii ay noqoto tusaale ahaan qof qof ninku marka uu xaas iyo reer dee leeyahay ciddii reerkiisaasi uu u dhalaa dee isaga ayuunbaa carruurtiisa ay ka midtoo loogu abtirinaya ya inuu isagu iska diidu idhaa maan dhalin mooyaane ma fahamte oo isagu uu iska diidifeeyo u iska nafiyo mooyaane laakiin haddii kale isaga ayaa loogu abtirinaya oo sharci ahaan isagaa waxa weeyaan maaragtay alwaladu lilfiraash waa kii rasuulku lahaa sala allahu alayh wasalam ma garat haddii markaa qofuu idhaahdo qofkaasina hebel maaha ama uma eegaba ama reerka meella kama soo galo bal bidhaantiisa eega waxyaabaa noocaasi adaa laa yajuus qabiil ahaan ha noqoto oo tusaale ahaan waxay ahlulcilmigu idhahdaan nanaasu mu'tamanuuna calaa ansaabihim dadku nasabadooda kuwa lagu aaminay weeye qolo waliba ciday u abtirsanaysa iyo halkay iyagu galaan iyo halkay ku abtirsanayaan dee iyaga had iyo jeer yaqaano lagu aaminay soo maha marka in layska duro un laydhaha kuwaas halka kama soo jeedaan maalbaas bay ka yimaadeen oo caynkanay ahaayeen oo halkan ay ka timi o islaam baa meel kala timi iyadoo wadata kaaso soo ma aragtid kii islaamtu wadatay baa dabeetana waxa weeye tarmay oo qolada noqday oo waxyaabaa noocaas hada laa yajuus ya ikhwaan ma banaano waay waxaa kaloo soo gelaya de dadka qaar in layska yasaba oo sidooda waxa weeye loo yaso qaala allahu tacala alla wuxu uhi waladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bigayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waithama mubiina aayadda uu soo celceliyay sheekhu waxaanu baabkan ugu soo qaadanaya lianna qofka ama reerka nasabkoodii la duro dee taasi inay adyad iyo dhibaato tahay shaki maleh wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ithnataani laba khasladood oo fi naasi dadka ku sugan humaa labada arrin bihim ay binaasi dadkii waxa ugu sugan kufrun gaalnimo laba arrinoo dadku ay sameeyaan oo ka dhex jirta labada arrin gaalnimaa ugu sugan waa maxay labada arrin aacnu waa durista fi nasabi nasabka la duro iyo waniyaaxatu baroorta cala lmeyiti meydka loo baroorta rawaahu muslim muslim baa wariyey waay markaa kufriganina waa kufrun duuna kufrin biijmaaci ahli sunna inuu qofku markaa kabaa'irta iyo xumaanta waaweyn xalaashada maahaane waniyaaxatu cala lmeyit meyidkii in loo baroorto oo hoogay oo ba-ayd iyo codkoo sare loo qaadiyo waxyaabaha lala yimaado ama markaa ficilla xunxun lala yimaado oo qadarka ilaahay ka horjeeda waaya baabu nahyi can alkishi waalkhidaaci wuxuu baabu yahay reebista la yska reebay kishka iyo khidaaca kishka markaa waxa weye wax la khiyaameeyo dadka muslimiinta in la qisho ama la khiyaameeya ma banaana sideedabana qishku waa khuluq iyo akhlaaq aada iyo aada u madmuumaho xun weeye oo qofka muslimka ah ay tahay inuu aada iyo aada uga fogaado qaala allahu tacala alla wuxu uhi waladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bigayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan waithma mubiina aayaddanna halkan wuxuu ugu soo qaatay lianna dadka muslimiinta in la khiyaameeyaa inay adiye iyo dhib tahay shaki kuma jiro wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama qaal man xamala calayna silaaxa man xamala calaynaa qofka noo soo qaata asilaaxa hubka hubka qofka noo soo qaataa falaysa minaa naga mid maaha waman kashana kana khiyaameeye naqishaana falaysa minaa naga mid maaha rawaahu muslim markaa xadiidkani wuxuu keensanaya arrinkaasi inuu yahay min kabaa'ir dunuub waay waa waciid aad iyo aada u adag weeye wa fii riwaayati lahu riwaayad kaloo muslim u sugnaydna waxay ahayd ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama mara wuxuu soo maray calaa subratin tuul calaa subrati acaamin tuul cuntaa buu soo maray oo nin cunto markaa meel ku tuulan suuqa ku iibinaya fa adkhala yadahu fiiha kolkaasuu gacantiisii hoosuu geliyo saa u dhex geliyay intuu maaragta wax ka yar dareemay fanaalat waxay gaadhay asaabicuhu farahiisii balalan qoyaan bay gaadheen faqaala wuxu uhi maa haadaa waa maxay kani yaa saaxiba acaam ninkaagaan cuntada iibinayo qaala wuxuu ihi asaabatu samaau roob kaa hela yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu ihi afalaa jacaltahu fowqa acaam cuntada xaggeeda sare maad soo marisid intan qoyan ee roobku soo gaadhay xataa yaraahu naasu si ay dadku u arkaan man kashanaa qofka naqishaa falaysa minaa naga mid ma aha markaa xadiidku sababulwuruudkiisu sidaasi ayuu ahaa riwaayadan dambe he ay sheegayso xadiidkani walaalayaal waxyaabo fara badan ayuu maaragtay koobsanayaa oo nooc kasta oo qish ah oo dadka muslimiintaa lagula kacaa waa mid waxa weeye muxaram ahoo aan banaanayn noocyada qishkuna aada iyo aad bay u fara badan yihin oo haddii caanihii waxa weeye tusaale ahaan biyo lagu daro ama caano geel iyadoo lagaa doonayo kuwa lo-eed ama kuwa adhe aada ku kordhiso ama waxa weeyaan sharaabkii maado kale aada waxa weeye ku darto oo dee aan ka mid ahayn ama waxa weeyaan aada shaygii la miisaamaye la miisaayey iyo kii la miisaamaye aada waxa weeye wax ka dhinto ama alaabtii aada iibinaysay tayo aanay lahayn aada dusha kaga soo qorto oo tidhaa tusaale ahaan tayadeedu aada bay u fiican tahay kuwaalatigeedu u wanaagsan yahay iyadoo sidaa aan ahayn arrimahaasoo dhamme qishkaasi ayay soo gelayaan wakadaalika haddii aada alaabo iyo badaa'ic ama maryo ama wax la mida oo ceeb leh aada dadka ka iibiso adoo u qarinaya iyaduna waxa weeye way soo gelaysa marka umuur fara badan ayaa soo gelaya falaysa midnaa naga mid maaha qofka dadka muslimiinta kolkaa qishaya khiyaamaynayaa cadow weeye dadkii muslimiinta cadow ku ah wa canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulku uhi laa tanaajashuu najsiga waxa loo yaqaanaha isku samaynina muttafaqun calayh najsiguna horana waynu usoo marreen waa aziyaadatu fii hamani silcati liyktara bihi gayruha waay waa qofku inuu maaragtay alaabta lacagteeda waa inuu ziyaadiyo si dadka kale ama kayrkii uu ugu dago oo suuradiisu waxa weeye wuxuu arkayaa markaa qof alaab iibsanaya isagu waxaan un guri kama hayo inuu iibsado dooni maayo wuxuuse leeyahay ma intaasaad ka siinaysaa cumaamadan ma shan dollar baad ka siinaysaa anaa lix kaaga qaadanaya aniga iga iibi ma fahamte inuu cumaamadii lixdaa ku qaatay isagu uma jeedo ma doonayo ujeeddadiisu laakiin waa inuu qofkan maxay ku xambaara inuu lacag badan bixiyo oo uu dhahdo waar anigaa lixda ku anaa halka kugu daray aan cumamadda saa ku iibsaday kaada iga celin soo ma aragtid markaa waxaa dhici karta kaa nashriga samaynaya inuu yahay mid isagu iska itixaamanoo sidiisa xumaantaa u samaynaya waxaa kaloo dhici karta inuu qofkan alaabta iibinayaa arrintan ay isla ogyihiin oo yihi adiguna ay ag taagna dadkan alaabaa ka iibinayaa adna iyo ag taagna wo qofkii maaragtay aan idhaahda intaa waxaa sidaaba adna xaggan ka soo bood oo waxaad tidha anaa wax ku daraya ee u kaadi وعن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى عن النجش نجشka waxa loo yaqaano wuu reebay متفق عaليهi way نجshiguna waa waxyaabaha keenaya dadka waxa weeye muslimiinta ahi inay isnacaan oo haddii a laba kuu roon yahay tabaaqudkii iyo waxyaabihii aynu soo maraynay la diiday ay dhex maraan sidaa awgeed markaa ma banaan وanhu qaala waxaa kaloo laga wariyey ibnu cumar qaala anahu qaala inuu yidhi dakara rajulu nin baa u sheegay lirasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam annahu yukhdacu in lagu khiyaameeyo lagu dago filbuyuuci buyuucdiiyo iibabka qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man baayacta cidda aada wax ka iibsanaysa faqul waxaad ku tidhaahdaa laa khilaabata iskhiyaameyni ma jirto muttafaqun calayhi alkhilaabaة bkhain mucjamaةi maksuuraةi wabaain muwaxada hiyo alkhadiicatu markaa sidaa ku dhe baa la yidhi oo shardiga noocaasa hee dhiga ayaa rasuulku yihi salى اllahu alayhi wasalam markaa xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa jawaasu اlbayci bishardi اlkhiyaar qofku inuu cid kale wax ka iibsan karo isaga oo khiyaar shardinaya iyo weliba khiyaarkaasi xagga mushtariga ama qofka alaabta iibsaday xaggiisoo keliya inuu ka iman karo iyo waxaa loo yaqaano khadiicada iyo qishku inaanu ku bannaanayn buyuucda iyo mucaamalaadka dhammaantood wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama man khababa qofka fasahaadiya zawjata mri'in qof xaaskii ama haweenaydii aw mamluukahu ama addoonkiisu falaysa min annaga mid maaha rawaahu abu daawuuda khababa bkhaain mucjamatin uma baain muwaxadatin mukarara ba la soo celceliye khababa ay afsadahu ka fasahaadiyo weeye wakhadacahu ka daga oo markaa haweenaydii buu ku dirayaa ninkeedii sidan maaha sidan kale maaha kuma jeclo caynkan weeye wax kalu wadwada waxyaaba noocaas dabadeetana tusaale ahaan wuxuu soo hoynaya iyadoo geese leh soo ma aragti oo bedelan gebigeeduba dumarkuna had iyo jeer waxyaabaha noocaasa si deg dega ayay u qaataan ma ogta ama addoonkiisa waxa weeye ka fasahaadiya naga mid maaha markaa xadiidku waa xadiis صaxiix ah abu daawud iyo axmed iyo baa wariyey waxaan u tilmaamayaa inaanay bannaanayn qofka in lagu diro xaaskiisa ama addoonkiisa ama ilmihiisa uu dhalay ama xataa shaqaalihiisa iyo dadka u shaqaynaya in dhexdooda la fasahaadiyo laysku dhuftaa hada laa yajuus halkaa caawa inu dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka watub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online